labayo tobanka bisha agost maalinta dhalinyarada dunida maalintani waxaa la xusaa sanad waliba labayo tobanka bishan agosto ayaynu ku guda jirno iyada oo la buraarujinayo kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo baahiyada loo qabo in la abuuro fursado horumarineed maalinta dhalinyarada dunida waxaa markii ugu horeysay la xusay sanadii laba kun kadib markii qaramada midoobay ay aqoonsadeen muhiimadda ay dhalinyaradu u leedahay maalintan horumarka iyo isbeddelka bulshada sanad weliba waxaa la doortaa mowduuc gaar ah oo sanadkaasi lagu sunteeyo mowduuca sanaddanina waxa uu noqday dhalinyarada iyo xalinta isbeddelka cimilada labaiyo tobanka bisha agost maalinta dhalinyarada dunida waa maalinta lagu dhiirigeliyo dhalinyarada in la dhegeysto codadkooda sidoo kalena waxaa la xoojiyaa doorka siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dhalinyaradu haddaba aynu dhegeysano qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed oo nala wadaagaya aragtiyadooda ku aadan maalintan iyo mustaqbalkoodaba aragti isku mid ah ayaa laga qabaa maalinta laba iyo tobanka agosto inay tahay maalin muhim iyo lafdhabar u ah dhalinyarada sida ay xusayaan qaar ka mid ah waxgaradka magaalada tani jowhar dhalinyarada soomaaliyeed waa lafdhabarka dalka horumarka nabadda iyo mustaqbalka dalka oo idil haddaba guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xiifow ayaa ka hadlaysa ahmiyadda labaiyo tobanka bishani agost
maalintan waxay noogu dhigan tahay maalin weyn maalin dhalinyarada inay isxasuustaan inay dhalinyarada maxay ahaytole ka shaqeeyaan horumarka in maxay ahaytole maalinta dhalinyarada ay noogu duwan tahay maalmaha kale maalmaha kale waxaa laga yaabaa qof kastaba inuu danihiisa gaarka isaga mashquulsanyahay laakiin maalmahan indhahii dhalinyarada dhan ay isku soo jeedsanayaan dabaaldegyo iyo maxay ahaytole waxyaabo kaleento oo maalmahaas loogu turjumaayo ama aan ku xusaynaba aan qabanayno waayahay deegaan walba waxa uu leeyahay caqabad hortaala dhalinyaradiisa deegaankan aanu joogno maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada deegaankan horyaala tisleda
caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada deegaankan haysata waxay tahay number kow fatahaadaha oo aada noogu soo laalaabto oo dhibka ugu badan ay noo geystaan sababtoo ah guri kasta waxaa ku nool dad dhalinyaro ah oo waxbarto markii fatahaada ay dhacdo waxaa go-aya beerihii meelihii hunguriga ay ka raadsanayeen dadkii beeraleyda ahaay anaga meesha aan joogno ama jowhar caasimadda hirshabelle waxaawaa meel oo dad reer beeraley ah iyo xoololey u badan saas darteed in saameyn badan inagu yeelato xaaladaha ugu ad adag waxay waaye fatahaadahaasoo kaleento xaaladaha kaleento labaad oo dadkan caqabadaha ugu badan ay ku timaadeen waxaaba markay abaaraha ay dhacdaan abaaraha dunidao dhan way ka jiraan ama soomaaliya oo dhan laakiin dadka beeraleyda markasta way ka baahi badan yihiin dadka kaleento maadaama aan dad beeraha ku xiran aan nahay bariiskii ma soo go-aayo webigii faaruq waaye saameynta isbedelka cimilado kaleento waxay noo geystaan dhibaatooyin aada u fara badan oo xaaladaha dadka dhibaato u geysta
si loo horumariyo mustaqbalka iyo hamiga dhalinyarada wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo wayaaraha hirshabelle ayaa tilmaamay in maalintani ay kaga dhigan tahay maalinta doorka iyo fursadda dhalinyarada dib u eegis loogu sameeyo loona horumarin doono sida ay tahay sanadba sanadda xigta
labaiyo tobanka agosto waa maalin loo asteeyey dhalinyarada dunida dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa hirshabellena waxay ka mid yihiin dhalinyaradaas waa maalin maxaa la yidhaahdaa adduunka dhan u aqoonsaday doorka dhalinyarada doorka muhiimka ahee dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo nabadda anaguna ka dhalinyaradeenna hirshabelle ahaan ama soomaaliya ahaan guud ahaan waxawaaye waxawaaye waxaan xusaynaa maalintaas muhiimkaasi la mid ah dhalinyarada asaageena ah ee dunida ku nool marka wasaaraddu maxaa la yihahdaa maalintan waxay u aragtaa fursad maxaa la yihahda aan ku dhiirigelinayno dhalinyarada aanan ku xasuusinayno inay yihiin hogaamiyaashii dalkan sugayo horumarka iyo wanaagana uu ka rajinay inay yihiin ayaan xasuusinaa marka waa maalin xaqiiqatan aada muhiim u ah dhalinyarada adduunka iyo dhalinyarada soomaaliyada kuwa hirshabelleba ay uga duwan maalmaha kale maadaama ay ay tahay maalintii maxaa la yihahdaa aan aqoonsanayno doorkoodii horumarineed ee bulshada
sidee u qorsheyseen dabaaldega sanadkan
waa maadsan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo isboorti hirshabelle iyo dhammaan madaxda dhalinyarada annagoo rabna inaan sanadkan si ka duwan aan u xusno ayaan waxaan sameynay waxaan qabanay xus soconaya laba iyo toban beri halkii aan maxaa la yidhahda maalinta dhalinyarada oo laba iyo tobanka agosto keliya ka xusi lahayn ayaa waxaan qabanay inaan eh, xus soconayo wiiga maalinta koowaad ee bisha agosto dhalinyarada soomaaliyeed waa lafdhabarta dalka horumarka nabadda iyo mustaqbalka dalka mustaqbalka dalka iyo horumarkiisana waa mid ku xiran oo hoostaga dhalinyarada laba iyo tobanka bisha agost oo ah maalin aada u muhiim ah marka la joogo amuuraha dhalinyarada ayaa sannadan si weyn loogu xusay jowhar